Iyadoo bukaanno badan ay la ildaran yihiin cudurka shuban-biyoodka oo ka dillaacay degmada Baraabe ayaa waxaa deeq daawo ah lagu wareejiyay maamulka isbitaalka Baraabe. Deeqdan daawada ah oo ka timid hay'adda Somali Community ayaa gaaraysa ilaa labaatan kirtoon oo loogu talagalay in lagu dabiibo dadka uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka. Goobta lagu wareejinayo deeqdan daawada ah waxaa goobjoog ku ahaa maamulka degmada Baraabe, kan gobolka iyo madax ka socotay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wakiilka Somali Community u fadhiya Afrika ayaa ka warbixiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen isbitaalka.
Waxaanu ku sugannahay isbitaalka guud ee degmada Baraabe waxaana ku wareejinnay anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Somali Community Foundation ahna wakiilka guud ee u fadhiya Afrika hay'adda Somali Community Foundation toddoba-iyo toban kartoon oo faleebo ah iyo saddex kartoon oo yaryar oo kaanool ah ayaanu ku wareejinay cisbitaalka guud ee degmada Baraabe.
Dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo agaasimaha isbitaalka Baraabe ayaa u mahad celiyay hay'adda Somali Community.
waxaan ugu mahad celinaynaa hay-adda soomaali community foundation oo isbitaalka weyn ee degmada baraawe toddoba iyo toban kartuun iyo saddex hab oo kaanool ee noo keentay waxaana u maxallaase ugu mahad celinaynaa jaalidda oo ku nool ko- waddanka ingiriiska iyo maraykanka isku jiraan waana ku mahadsantihiin waxaana kale niga codsanaynaa waxyaa- waxyaaba ka sii badan inaad noo keentaan haddii la insha allahda waana ku mahadsan- waani- waaninu doonay insha allah waa mahadsantihiin waa ugu mahad celinaynaa dad alaal dad inta isku helqaantay inay adeeg la soo gaaraan isbitaalkan guud ee degmada baraabe maadaama isbitaalku uu ku jiro xaalad degdeg ah wasaaraddan waxay u taagan tahay xaaladaha inay ka jawaabto wax alaal wixii karaankeedii ah Ee, dhammaan hay-adaha ku sugan gobolka iyo isteedka intuba waxay waxay leeyihiin sidii cudurkan loo ciribtiri lahaa looguna dadaali lahaa marka guud ahaan waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dadka isku xilqaamay ee soo gaarsiiyey Ee, ha yaraado ha badnaado intuba waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin Isbitaalka degmada Baraabe waxaa ku sugan bukaanno badan oo uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka.